Xoolo-dhaqatada ku nool deegaanka Hajanaa Cabdalle ee Waqooyi Galbeed ee degmada Kismaayo Sewing ku faa'iidaysadeen mashruuc ah FSRB qaybtis gurmadka degdega ee doona talaal iyo daaweyn la sameeyay xoolasho. Wafdi uu hogaamiyay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland oo u ehliyayeen howlwadeenada waaxda xanaanada iyo deerin deegaanka Hajanaa Cabdalle iyona ku dhawaada kun neef iska jirana lo geel iyo erin daaweyn iyo talaal aan sameeyana aanase oo la il dornaayana xanuuno shilgadisan oo kordhiyan xoolaha. Waxaana ku mid ah xoolo-dhaqatada ku faa'iidaysaday daaweynta iyo talaalka ayaan ku mahnayo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland warinayo sheegana in dhibaato badan ka qabeen cudurrada ka dhiyaw xoolo.
magacayga waa mukhtaar sheekh cabdi ismaaciil ka tirsan deegaanka janaac cabdalle xoolo dhaqatada ah waxaa noo imaatay saaka wasaaradda xanaanada dhirta iyo daaqa oo noo daaweysay arigii oo naga qandhaysnaa naga jiranaa hadda ka dambena waan ka filaynaa inay nagu soo celiyaan oo ay noo daaweeyaan ilaahay waa ku runaya mahad baanu u celinaynaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan nahay reer janaac cabdalle dadka xoolaha dhaqda alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaa noo yimi saakay qolada dowladda waana maaragtay u mahad celinaynaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin waana noola daaweeyey xoolaha hadda kahor waxaa noogula daaweeyey ariga bambaala bambaala liigu daaweeyey daawadaas aad bay u fiicneed arigana wuu ku fiicnaaday haddana waan rabnaa inaa noola daaweeye wayna ku mahadsan yihiin wasaaradda oo daawada xanaanada xoolaha waxaa weeye waad aragtaan xoolihii bay daaweynayaan geelii adhigii lo'dii dameerihii wixii oo dhan way daaweynayaan afshubkii bay ku sumayaan adhiga ku shubayaan way tallaalayaan qayb walba wixii daawadeeda loogu talagalay bay ku qabanayaan ku daaweynayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaya waxaan idin idinku sii gubaabinhayaa haddii la kuran yahay waad mahadsantihiin dadaalka aad waddaan sii wada dadka janaac cabdalle iyo dhasheeg waama degan haddii la kuran yahay dhulka dhul qaniin iyo waxbuu leeyahay oo markii hadda loo gudbo xaggan waa aad gabiibtu waa fiican tahay xaggan biyihii dhasheegu ku jiraan waxbaa xoolaha aad dadku ka soo sheegtaan marka inaad dhulkankada daawada ogaataan daawada xoolaha daawada ogaataan tadadka ogaataan dadka aad ka warhaysaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland ah maxamed nuur cali ayaa ku warbiyey meeluus maraay mashruuca lagu horumariyay xoolaha iyo xoolodhaqatada jubbaland iyo sida lanku faa'iidaysadahayaa deegaanka janaac cabdalle waxaan usoo gaarnay kormeer shaqo saaad la socotaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland bilihii u dambeeyey waxay waday olole ay ku daweynayso kuna talaalayso xoolaha ku nool deegaanada jubbaland guud ahaan gaar ahaan jubbada hoose run ahaantii mashruuca f s r b oo taabagelinayo world bank ayaa arrintan naga saboodgareeyey ama naga taageeray runtii bulshada deegaankana saaad u jeedaan ma arki kartaan wax badan isbedel fiican oo xoolihii daweyntoodii iyo tallaalkoodii ah ayay dareemayaan waxaana marayaa heer gebageba ah mashruuca oo soo socday muddo sanad ah markaan u kuurgalnay bulshada iyo dadka xoololeyda halkaa ku dhaqan waxay sii codsanayaan in uu sii socdo mashruuca ka dowlad ahaan jubbaland waxaan u taaganahay markasta wasaaradda xanaanada xoolaha siday ugu jawaabi lahayd baahiyaha taagan ee ku qotoma xanaanada xoolaha iyo xoolaha iyo waxyaabaha ay soo saaraan wasaaraddu ma ahan markii ugu horeysay waxaan kusoo laabanay tiro aad u badan waxaana ka shaqeeya halkan kooxo kala duwan oo mar kastaba ololaha ka qayb qaata daweyn xoole iyo tallaal isku jiran wada laakiin xilliga oo jiilaal la sugaya awgiis iyo roobabkii oo yaraaday xoolihii danka dhankani dhasheegta ayay ka cabaan xanuuno tara badan waa lasoo sheegaa maadaama qaniin uu leeyahay deegaanku laakiin wasaarad ahaan annaga waxaan isku dayaynaa inaan xakamayno xanuunka noocu yahayba laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah mashruuca inuusan istaagin oo sii socdo si dadka deegaanka iyo bulshada ay ugu faa'iidaystaan mashruuca f s r b qaybtis gurmadka degdega ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee jubbaland weliba ku caawiyahaya bangiga adduunka walina sawiin ku faa'iidaysaday xoolo dhaqatada ku nool deegaanada jubbalana